kulamada isdhexgalka bulshada ayaa ah kuwo dhinacyo badan waxaana ka mid ah cayaaraha kubadda cagta kulmada bandhig faneedyada caadiga ah oo ay sameeyaan dhalinta iyo kuwo kale waxaana inta badan arrimahaasi qayb weyn ay ka qaataan isdhexgalka bulshada xogayaha degmada warshiiq ee gobolka shabeellaha dhexe cabdulaahi raago culub oo ku sugan caasimada hirshabeelle ayaa sheegay inay si weyn ugu fikiri doonaan ka shaqaynta isdhexgalka bulshada inta badanna dhalinta looga baahan yahay ka qayb qaadashada horumarka hirshabeelle si guudan uun ugu fikiri doonaa aayaha iyo horumarka hirshabeelle maadaama aan nahnay dhallinyaradii hirshabeelle runtii inaa maaragtay mar walba isku wada xirnaano oo garab isku noqono oo isdhiiri gelino kana shaqeyno horumarka kala duwan ee lahiigsanaya ee hadda dowlad goboleedka hirshabeelle hadda wuxuu u bilaa sidoo kale xogeeyaha ayaa tilmaamay in shacabka jowhar iyo maamulka ay yihiin dad ku wanaagsan soo dhoweynta iyo ka shaqaynta isdhexgalka bulshada runtii waxaa aada ugu faraxsanahay in maaragtay maanta dhinacyay fadhiyaan qaar ka mid a xildhibaanada dowlad goboleedka hirshabeelle taas waxay caddaynaysaa in maamulada degmada iyo xildhibaanada iyo maaragtay iyo bulshada kala duwan ee hirshabeelle si gaara caasimada jowhar ay yihiin dad maaragtay ku fiican isdhexgalka iyo wada shaqaynta iyo horumarka guud ee hirshabeelle ka jira ay aada u yihiin runtii marka waa ku faraxsanahay waana mar kale waa idinkaga mahad celina waxaa rajeyna dad badan inay doonaan maaragtay jawar soo dhaweynteeda maaragtay soo degdegi doonaan muddooyinka dambe deegaanada gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socda kulmo lagu xoojinayo isdhexgalka bulshada kaa oo ay sameynayaan mas-uuliyiinta maamulka degmooyinka gobolkani iyo bulshada qaybaheeda kala duwan